بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo ku dhawaaqay howlgal cusub oo laga fulinayo marinka hormuus si loo soo badbaadiyo maraakiibta halkaasi ku xayiran daharaan oo tallaabadaasi ka soo hor jeesatay kuna hanjabtay inay beegsan doonto ciidamada maraykanka haddaba maxaa howlgalkan xilligan ku soo beegay halkees ayay marayaan wadahadallada u dhexeeya washington iyo dahraan maraykanka oo ka macaashaya dagaalka bariga dhexe balaayiin lacag ahna ka samaynaya si uu hub uga iibiyo dowladihii isaga marka hore ugu ballan qaaday ammaanka qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii kow iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniin ah waxa uu ku dhawaaqay howlgal militari oo laga fulinayo marinka hormus kaasoo ugu magacdiray mashruuca xurriyadda howlgalkan ayaana washington waxa ay ku doonaysaa inay ku soo furato boqolaal maraakiib ah oo ku xayiran marinbiyoodka hormus waxaa ka qayb qaadanaya maraakiibta dagaal ee ciidamada maraykanka iyadoo taliska ciidanka maraykanka ee loo yaqaano senticom uu sheegay inuu howlgalkaasi diyaar u yahay saacadaha soo socdana uu fulin doono tallaabadan ayuu maraykanka waxa uu ku doonayaa in marinka hormus uu ku furo iyadoo dowladda iiraan ay soo saartay hanjabaad trump oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in dowlado badan oo caalamka ka tirsan oo aan kala qayb qaadan weerarkii iiraan lagu qaaday ay hadda ku calaacalayaan in maraakiibtooda lasoo xureeyo isagoo sheegay in taasi ay ka shaqayn doonaan balse ma xusin magacyada dowladahaasi sidoo kale qoraal uu ku soo qoray bartiisa true social ayuu waxa uu ku sheegay in weerarkan ay u qaadayaan maslaxadda maraykanka iiraan iyo sidoo kale tan mandiqadda arrimahanna ayaa ku soo beegaya iyadoo meel xasaasi ah ay marayaan wadahadallada u dhexeeya washington iyo dahraan dowladda iiraan iyadoo tallaabadaasi tacliiqinaysa waxa ay sheegteen marraba aysan oggolaan doonin in maraykanka faragelin uu ku sameeyo marinbiyoodka hormus islamarkaana xaalkiisa uu ahaan doono sidii hore waxa ay sheegeen in markabkii aysan fasixin ee isku daya in halkaasi uu ka gudbo ay beegsan doonaan islamarkaana aysan u aabayeeli doonin iyagoo ugu baaqay maraakiibta ganacsi inaysan ku kadsoomin tani markii uu bilowday dagaalka tirakoobyadu waxa ay sheegayaan in inka badan kun iyo boqol markab ay ku xayiran yihiin meel ka baxsan baranbiyoodka hormus ayna halkaasi awoodi la'yihiin inay maraan iyadoo xukuumadda dahraan ay soo rogtay tallaabooyin iyo qodobo quseeya markabkii doonaya inuu halkaasi ka gudbo oo ay ka mid yihiin inuu bixiyo lacag gaaraysa hal milyan oo dollar dhanka kale maraykanka ayaa ka macaashaya dagaalka bariga dhexe balaayiin lacag ah ayay washington ka samaynaysaa si ay hub uga iibiso dowladaha ay markii hore u ballan qaaday ammaanka arrimahaas maanta waxaan ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ku eegi doonnaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo ka macaashaya dagaalka bariga dhexe balaayiin lacag ahna ka samaynaya sidii hub uu uga iibin lahaa dowladihii uu isagu marka hore u ballanqaaday ammaanka balse fashilka uu bartamaha ka istaajiyey warbixin dhowaan laga soo saaray falanqaynta hub iibinta maraykanka ayaa muujisay weji cusub oo ah sida washington ay uga faa'iidaysanaysa colaadda ka holcaysa bariga dhexe ee ay iyadu bilowday warbixin lagu daabacay jariiradda new york times ee ilaawareedyo kale ayaa xaqiijiyey in waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ansixisay heshiisyo hub iibin deg deg ah kuwaas oo ku kacaya lacag gaaraysa ilaa siddeed dhibic lix bilyan oo dollar hubkan ayaana loo kala iibgeenayaa waddamada carabta qaar ka mid ah iyo xitaa dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda xilli gobolku uu qarka u saaran yahay filasho kale oo ah in dagaalku uu dib u bilowdo warbixinta ayaa u daadegaysa faahfaahin ku saabsan nooca heshiisyadan waxay tidhi xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark robio ayaa adeegsaday qodob uu ku sheegay xaalad deg deg ah kaasoo u oggolaanaya in hub laga iibiyo dowlado fara badan oo carbeed iyo xitaa maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana tani ka saaciday ayaa warbixintu tidhi xukuumadda trump in hub iibin deg deg ah ay sameeyaan iyadoo aanan la marin ogolaashyaha koongareeska qodobka uu adeegsaday mark robio ayaana ah mid muhiimaddiisa oo idil ay ahayd in ay ka tallaabaan ilaalinta iyo awaamirta laga sugayo koongareeska kolka la doonayo in maraykanku uu hub ka iibiyo dowlado kale arrinta ay trump iyo ragga isaga ku xeeran oo uu ugu horreeya mark robio ay tani u sameeyeen ayaa warbixintu tiri waa si dhaqaale fara badan ay u soo xareeyaan shirkadaha hubka ee maraykanka balse waxaa la huuyey oo keliya in la doonayo in lagu ilaaliyo amniga qaranka maraykanka muhiimna ay tahay in la hubeeyo dowladaha gobolka ee la kulmaya weerarada xooggan ee ka imanaya dhanka iiraan haddaba heshiisyada ayaa u kala qaabaysan sida tan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladaha qatar iyo imaaraadka carabta waxay helayaan qiyaastii ilaa toban kun oo ah nidaamyada gantaallada casriga ah ee laysarka lagu hago kuwaas oo qiimahoodu uu kor u dhaafayo ilaa laba bilyan oo dollarka maraykanka ah qatar marka laga hadlayo dhankeeda ayay warbixintu tiri waxay iyadoo si gaar ah u heshay heshiis kale oo dheeraad ah kaasoo ku kacaya ilaa afar dhibic hal bilyan oo dollar looguna talagalay in xukuumadda dowxa lagu siiyo nidaamka difaaca cirka oo ay ku jiraan ilaa shan boqol oo gantaallada gabaadka ah oo noocoodu ay yihiin b i c two iyo b i c tree kuweyt marka laga hadlayo iyaduna waxay qayb ka tahay dowladaha maraykanku uu ka macaashayo islamarkaana hubka uu ka iibinayo waxayna saxiixatay ayay dhankeedu tiri warbixintu heshiis qiimihiisu uu gaaraya ilaa laba dhibic shan bilyan oo dollar kaasoo ay ku helaysa nidaamyada gantaallada haga iyo kuwa kale ee lagu maareeyo difaaca cirka imaaraadka isagana waa mid ka mid ah waddamada maraykanku uu hubka ka iibinayo waxa uu isaguna helayaa nidaamyada gantaallada dheereeya kuwaas oo ku kacaya ilaa boqol afartan iyo toddoba dhibic lix milyan oo dollar macaashka ay dhiigga ka samaynayaan shirkadaha hubka ee maraykanka waa ciwaan jaanibi ah oo warbixintu ay samaynayso waxaana lagu yidhi marka laga hadlayo xaqiiqada jirta dhaqaalaha maraykanka qayb weyn oo ka mid ah waxa uu ku tiirsan yahay waxa loogu yeero military industrial complexes shirkadaha waaweyn ee hubka sida lokin martin tr x iyo northam gorman ma ahan oo keliya kuba qandaraaslayaal ah laakiin waa matoorka dhabta ah ee kiciya go'aanka siyaasadeed ee washington shirkadahan ayaana mar weliba doondoona qaabka uu maraykanku xiisad ku kicin lahaa maadaama taasi ay macaashkoodu tahay sannado fara badanba maraykanku ayay warbixintu tiri waxa uu isticmaalaa marka laga hadlayo ka macaashida dhiigga laba xeeladood oo kala duwan waa midda koowaade in isagu uu abuuro colaad kadibna uu ka macaasho oo uu shirkadihiisu ku amro in hub ay ka iibiyaan labada dhinac ee ishaya sheedda sarena uu ka daawado sida ay isku leenayaan iyo xeeladda labaad oo ah in uu ka gaabayo in dhexdhexaadin uu ku sameeyo xiisadda ilaa macaashka inta uu doonaya ay shirkadihiisu soo xareynayaan kolka ay soo xareeyaan ayayna warbixintu tiri waxa uu soo xirtaa shaar nabadoonnimo iyo in uu isku tilmaamo in xiisaddu uu dhexdhexaadiyey balse waa kol xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen shirkadihiisa hubkana ay soo xareeyeen balaayiin dollar warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa sheegaysaa in muddooyinkii lasoo dhaafay ay jirtay xaqiiqo qaraar oo maraykanka uu wajahayo waana in gaabis uu ku yimid waxsoo saarka shirkadihiisa hubka sidoo kalena gabaabsi uu ku dhow yahay keedka gantaallada ee difaaca maraykanka waxayna warbixintu tiri maraykanka sannado fara badan ayuu dhaqaalo tirabeel ah ka soo xareynayay colaadaha ka holcaya caalamka balse waxay hadda u muuqataa in gaabis ay ku yimaadeen shirkadihiisa militari hubka ay soo saaraan ayayna washington muddooyinkii lasoo dhaafay u adeegsanaysay xiisadda bariga dhexe iyo sidii ay u difaaci lahayd saldhigyadeeda gobolka guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markan dib ugu laabana dhanka walaalkiin suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun waa cibar iyo walaalkeen mucaad
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعاته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamayneen u soconno si guudna arrintaas waxay ahamiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
inkastoo mushrikiintu ujeedad kala duwan u mareen la dagaalanka dacwadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii rumaysay haddana waxay jiilkan fariidka ah iyo hoggaamiyahooduba arrimahaasi ku wajaheen qalbi sugan oo uu camiro imaan dhab ah rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa saxaabada ku barbaariyey inay karti ee u iimaan ku qaabilaan dhibaatooyinka allah dartii u soo gaaraya inta badanna wuxuu suubanaha diiradda saarayey in saxaabada la dhibaataynayo uu ku waanayo kudayashada rusushii hore iyo atbaacdooda kuwaas oo qisaskooda uu aad uga hadlay qur'aanka si gaar ah suuradihii soo degay xilligii la joogay magaalada maka wuxuu sidoo kale nebiga salallaahu calayhi wasallam ku dhiiragelin jiray saxaabada la dhibaataynayo inay maanka ku hayaan oo ay mar weliba xusuusnaadaan nicamka kala duwan ee wallah addoommadiisa sabarka badan ugu diyaariyey jannada dhanka kale wuxuu mar waliba u sheegi jiray islamarkaana xusuusin jiray in mustaqbalka iyo masiirka dambe uu u sugnaaday islaamka muslimiintuna ay ku noolaan doonaan cizi iyo tamkiin taasoo sabarsiin u ahayd kooxdii yareed ee mu'minadda ahayd ee lagu ciqaabayey togagga magaalada maka saddexdan arrin oo kulantay waxay kaalin weyn ka qaateen injiilkii fariidka ahaa gaar ahaan fadradii maka ay caqabadihii waaweynaa ee ay jiireen u arkaan dhagxaan ay dul maraan oo ay ku gaaraan mansilada sarrayse ay hiigsanayeen allah fadligiina ma noqon caqabadahaas kuwa ka leexiya ama ka shakigeliya dhabbaha saxan ee ay cagta ku hayeen inkastoo ay sidaasi u sabrayeen jiilkii saxaabada iyo hoggaankooda nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam haddana ma ahayn dad inta gacmaha isa saarta iska suga waxaa iman doona balse waxay la imaan jireen dhammaan asbaabaha sharciga ee ay jidaynayso shareecada islaamka wuxuu rasuulku la imaanayay asbaabaha suurtagelin kara in dhibaatada laga dulqaado dadka soo galay diinta islaamka ama ugu yaraan laga yareeyo sidaasi darteed waxaa siirada nebiga ku xardhan mawaaqif kala duwan oo ku tusaya diirnaxa iyo dadnimada suubanaha sala allahu calayhi wasallam kaasoo raggiisa maareeya isagoo mid waliba ku jaangoonaya duruuftiisa u gaarka ah qaar ka mid a saxaabadii ka timid meelo ka baxsan magaalada maka ayuu suubanuhu faray inay ku laabtaan deegaanadooda halkaasina ay allaah ku caabudaan ilaa diinta allaah ay ka soo daahirayso qaarkood ayuu u fasaxay inay u hijroodaan dhulal fogfog oo aanu dulmi ka jirin kuwa ay dantu badday inay maka ku sii nagaadaanna wuxuu mar waliba la garab taagnaa tawjiih macnawi ah taasoo ka qayb qaadatay inay allaah dartii u sabraan inkastoo gaaladii qureysheed aanay waxba u reeban dhibaataynta muslimiinta hadafkooda ugu weynaa ay lahaayeen wuxuu ahaa inaanay dad hor leh ku biirin kolonyada islaamka haddana waxay ku hungoobeen xaqiijinta arrintaas maalin kasta oo ka mid a cahdigii makana waxaa jiray qof cusub oo fahmayey farqiga u dhexeeya xaqa iyo baadilka waxaa soo islaamay dad isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa safar ku yimid magaalada maka ayaa marka ay arkeen wejiga rasuulka durbe ku saamoobay dareemayna in qofkani aanu baynaale iyo sixirool toona ahayn waxa uu wadana uu yahay xaq ka yimid xagga allaah dhallinyaradii maka iyo garcastii qureysheed ayaa mid mid islaamka u soo gelayay waxaana saxaabi weliba oo soo islaamay uu qaybtiisa ka qaadanayay faafinta dacwada dadka sida gaarkaa loo xusi karo waxaa ka mid a abubakaru sidiiq radiallaahu canhu kaasoo deeq iyo dadaal wuxuu heli karayba geliyey inuu faafiyo diinta islaamka ragga iyadoo tacdiibku daran yahay xaaladduna adag tahay aanay cabsi gelin qabweynidii mushrikiinta waxaa ka mid a cabdulaahi ibnu mascuud khaalid ibnu saciid cuhmaan ibnu madcuun iyo rag kale oo aad u fara badan haddaba iyadoo dhibaatooyinkan aan soo sheegnay ay la kulmayeen muslimiinta maka haddana weli lama sharciyeen dagaalka iyo jihaadka waxaana la isweydiin karaa maxay tahay xigmadda ku jirta arrintaasi
xigmadda ku jirta inaan jihaad la is-amrinin filcahdi almaki dabcan waa arrin sugan oo qur-aankuna ishaaray in xilligaas dadka la amri jiray dulqaad iyo sabir laakiin waxay culammadu raadsheen xikmado macquul ah oo keeni karta in saas allah subxaanahu watacaala uu saxaabada amro iyo nebiga sala allahu aley wasalam xikmadta marka waxaa ka mid ah marxaladaa lagu jiray waa marxalatu tarbiyatin waicidaad waa xilli dadkii la diyaarinayey wax la barayey caqiid ahaan loo dhisayey akhlaaq ahaan loo dhisayey dacwa jadiida ayaa imaatay marka in loo helo dad lagu tarabiyeeyo oo dacwada xambaara tawaanuqdo arrin kalea jirta markaas iyada ah dadka suldo iyo maamul si rasmiya u qaabilsan oo ku aadan inuu qof kasta oo muslima tacdiibiyo oo idhaado ma jirinin waxaa jirtay qoys kasta ama qabiil kasta ama jifo kasta ama guri kasta dadka ka islaama ayay dhibaatayn jireen marka haddii la dhihi lahaa qof kasta gurigiisii dagaal ha ka bilaabo oo qoysaskii guri kasta xabad iyo dagaal ha laga dhex shido marka halka waxaa imaan karta shubahadii gaalada oo dhahaysay nebigu sala allahu aley wasalam yufariqu bayna alibni wa abiihi dadka buu kala geynayaa inay maaragtay wax shubhaddaas ay rawaaj hesho saddex xigmadda waxaa ka mid a saxaabadu way yaraayeen haddii dacwadii oo cusub dadkii oo yar la jideeyo in la jihaado khatara badan baa imaan kara iyo weliba saxaabada oo maka keliya jooga markaa badankoodu marka in oo ay dhacdo ifnaa in dacwadii iyo dadkii maaragtay nawaadkii hore ay baaba'aan waana arrin khatara xikmadaha waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu ogaa in badanoo mucaanadiinta ka mid in islaami doonaan cumar amiir mu'miniin khaliifa raashida maalin buu cadow ahaa ilahi marka subxana watacaala wuxuu qadirahu amthaaluhum inay soo islaamaan marka xikmadahaas ayay culammadu ishaaraan oo hadda ilaahi subxaana watacaalana axkaamta shariicada tadaruj ayuu maaragtay dadka ugu soo dejiyey qur-aanka kariimka ayaa saameyn weyn ku lahaa tabaadka iyo sugnaanta mu'miniinta iyo ku sabarsiinta xaaladaha adag ay la kulmayeen aayadaha soo degaya ayaana isugu jiray kuwa goodis loogu dirayo gaalada laguna difaacayo mu'miniinta sidoo kalena loogu bishaaraynayo in ciribta dambe ay iyagu leeyihiin marka laga hadlayo difaaca uu qur-aanku difaacaya mu'miniinta wuxuu ku dul wareegayay laba qodob waa midka koowaade in rasuulka salaallahu calayhi wasallam la farayay inuu wanaajiyo saxaabada si dareen leh u qaabilo la fadhigoodana badiyo iyadoo xitaa mararka qaar rasuulka lagu canaantay inuu ka mashquulay saxaabada marka uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam la joogo rag ay ka mid yihiin khadaab cammaar suheyb odayaasha quraysh ayaa iyagoo jeesjeesaya odhanayay ma kuwan ayuu allaah naga doortay annaga si aanay arrinkaasi wax saameyn ah ugu yeelan suubanaha salaallahu calayhi wasallam ducaadda ka dambaysana ay darsi iyo cibro ugu noqoto wuxuu allaah qur'aanka ku caddaynayay makaanada iyo maamuuska ay raggaas mustadcafiintaha ku leeyihiin allah agtiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ۖ أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ۖ كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم
nahyigan rabbaaniga ah oo lagu daray qisadii dhex martay cabdulaahi ibnu ummi maktuum iyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee lagu xusay suuratu cabasa waxaa ku jira cibar iyo fawaa'id ay ugu weyn tahay in ducaadda islaamka laga doonayo inay qaabilaan dadka hanuunka raadinaya ayna ogaadaan in hawsha loo igmada ay tahay gaarsiin oo keliya halkii ay ku mashquuli lahaayeen dad aan u bisleen qaadashada xaqa qodobka labaad ee muujinayay difaaca qur'aanku difaacayay saxaabada wuxuu ahaa in la xusuusiyo in dhibaatadan ay la kulmayaan aanay ahayn markii ugu horraysay oo ay dunida ka dhacdo waxaana loo soo sardinayay qisaskii rusushii uu allaah soo diray iyo dhibaatooyinkii ay kala kulmeen tolkooda waxaana qisada aadka u soo noqnoqotay qur-aanka ka mid ah qisada nebi muuse calayhi salaam sidaasi si la mid ah wuxuu qur'aanku bogaadinayay acmaasha wanaagsan ee ay saxaabadu qabteen taasoo ahayd dhiiragelin halkii ugu sarraysay iyo dareensiin la dareensiinayo maqaamka ay allah agtiisa ku leeyihiin waxaana ka mid ahaa tallaabadii uu abuubakar ku xoreeyey toddoba ka mid ah saxaabadii mustadcafiinta ahaa ee lagu tacdiibiyey waddooyinka maka allah isagoo arrinkaas bogaadinaya gaaladana u goodinaya wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى
haddaba marka laga yimaado asaaliibtii tacdiibka iyo jirdilka waxaa jiray wadiiqooyin kale oo ka halis badan kuwaas oo ay qoraysh u adeegsatay la dagaalanka dacwadii rasuulka sala allahu calayhi wasallam qoraysh baa isku imaatay maalin waxay dhaheen marka waxaad fiirisaan ninka idinkugu xariifsan xagga sixirka iyo kahaanada iyo gabayga ninka u khatarsan soo raadiya ninkan ha u tago nebiga u jeedaan sala allahu alay wasalam ninkan waxay dheheen marka jamacada kala geeyey arrimaha isku qasay diinteennii ceebeeyey ninkaas inta u tagtaan ninkaas ha lala hadlo hana la eego wuxuu ku jawaabi doono waxay dhaheen marka maa naclamu axadan hayra cutba ibna rabiica ninkaasa arrimahaas hadda muwaasafaadkaas laga heli karaa waxay dhaheen marka aad u tag marka orod u tag maxamed ugu imaad marka wuxuu dhaha yaa maxamed su'aala marka daandaansi ah oo lugooye ah ayuu nebiga weydiiyey sal alla ly salam wuxuu dhahay ma adaa khayr badan mise cabdullaahi ma adaa khayr badan mise cabdulmutalib nebigu waa ka aamusay marka sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi haddaad sheeganayso maxamedow kuwaan in ay kaa khayr badan yihiin hadda ilaahayaalkan hadda aad ceebaynayso bay caabudu jireen haddaad aaminsanta inaad ka khayr badan tahayna noo sheeg waan ku dhegaysanee wallaahi niyo wixii maxamedow maana arkin qof dadkiisa kaga baas badan farraqta aljamaaca ummaddii waa kala geysay ilahyaalkii waa ceebaysay annaga waan ceebownay dadku waxay ku sheekayseen carab saaxir baa ka soo baxay weyn niyahu waxaa weeyaan maxamedow haddii baahi ku hayso waxaan kaa dhigaynaa akhnaa rajulin fii quraysh waxaa weeye maal baan ku siinaynaa dumar haddaad rabto ikhtar aya nisaa'i quraysh toban baan kaa siinaynaa niyahow waxaa naga daa nebigu bikulli huduu wuxuu dhahay afaraqta ma dhammaysatay qaala nacam hal jawaabba marka nebigu siiyey nebigu wuxuu dhahay kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun ilaa uu gaaray fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wathamuud nebigu intaasuu ku akhriyey suuratu fusilat bilowgeeda ah codba waa sasay xasbuk xasbuk wax kale ma haysid miyaa nebigu wuxuu dhahay maya intaas la laabo codba waa soo laabtay quraysh buu u imaaday waxay dhaheen maa waraacaku maxaa haysaa wuxuu yidhi wax alla wixii war aad ku hadli lahaydeen horta ninkii waan dhahay muxuu kugu jawaabay dheheen waxay dhaheen makuu jawaabe wuxuu yidhi qaala nacam laakiin hal xaba kuma fahmin hal eray baan ka fahmay buu yidhi andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wathamuud waxay dhaheen warweylak ninku carabigu kugula hadlay ma fahminin wuxuu dhahay wallaahi hal eray baan ka fahmay oo waa maxay oo assaaciqa intaas ayaan ka fahmay buu yidhi marka hunaa marka duruus baa ku jirta marka fawdaadkaas nabiga lagu dayay sal slam iyo nebigu suu ku wajahay ee rasuulkeennu ma gelinin macaarik jaanibiya oo anaa fadli badan iyo cabdimudalib baan ka fadli badanahay iyo aabbahay midna ma gelin nebiga sal slam waayo baawaa ku furmahaya nebigu ma gelinin dagaal ku saabsan waxyaalaha hadda loo soo bandhigay waan rabaa iyo ma rabo nebigu ma ka xanaaqin itihaamka shakhsiga ah iyo dacniga loo soo wajahay in maarata uu yahay nin mufariq liljamaaca ah basiid marka jawaab ma dhammaysatay haa baadilkii ma dhammaysa haa qabsa marka qur-aankii uu nebigu wuxuu u soo xulay aayaad xaasim ah oo cadcad weliba qoraysh taabanaysa oo qalbiga gaaraysa marka ilaa hadda waa cabsi ninkii la soo diray wadnuhu uu dilaacay marka waa darsi qofka daaciga ah in uu maarata dacwadiisa uu xambaarsan yahay inuu gudan karo si saxiixana u gudan karo qof kastana midda u munaasabkaa u kula hadlo dacwadiisana uusan ka gelinin mufaawado iyo tanaasulaad waxaa laga qaadan karaa qisadan dhibaatada iyo khudurada maalka iyo dumarka iyo jaaha iyo xilku ay ku leeyihiin dacwadii asxaabteeda in maaragtay dadka ducaadda ah loo soo bandhigi karo maal iyo adduunyo iyo jaah iyo mansib arrintana waa arrin khatara akhiiran nebiga waxaa laga bartay sal ly salam oo saxaabadu ka barteen dulqaadka iyo maaragtay sabirka iyo deganaanshaha mahmaa cadowgaagu kugu xadgudbo oo dacdo ku xadgudbo inaad adoo maaragtay asxaabta kugu degan tahay oo qalbigaagu u joogo aad wajahdo xataa takuuna liman yacbud allaha fi lqadabi ridaa
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي
halkan kuma joogsan iskudayadii gaaladii quraysh kula dagaalamaysay dacwada islaamka balse waxay marba marka xigta soo hindisayeen qorsho dhagaraysan oo hor leh waxaana xalqada soo socota ku eegi doonnaa gurmadkii iyo garab istaaggii ay quraysh ka raadsatay yahuudda si ay u samaystaan gaashaanbuur ay ku midaysan yihiin oo beegsanaysa burburinta nuurka tawxiidka ee ka hananqaaday magaalada maka
فآل المصطفى أكرم بآله
يمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي رضا الرحمن غايات مبتغاهم
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت فيها